habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo axada bisha julaay waa toddoba sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari haatan waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah maxamed cabdiya cabduqaadir maxamed mursal samankaab
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda tahriibayaasha soomaalida ee ku sugan liibiya
marka arrintan waxaa loo baahan yahay dadka soomaalida o dhan inay wada taxaan oo qof walba meesha uu joogo uu ka bilaabo qofkii uu ku maqlo iyo ciddii ku luglaba in maxaan ku yidhahdaa maxaan ku yidhahdaa loo laga wada qayb qaato waxaa kaloo loo baahan yahay in gacan bira lagu qabto dadka maxaan ku yidhahda dadka wax tahriibiya iyo ciddii lagu ogaado inay arrinta kulugada in gacan bira lagu qabto meel laga soo dajeesto ayaa loo baahan yahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja doqon looma gargaaro oo wax dhambaan gogashayda xiilkoodii gami waaye gurboodka haatan ka caaya iyo nasriga guulo ka sug
hase ahaatee intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida
waa madaxda afrika ayaa maanta ku kulansan magaalada niyame ee caasimadda dalka niger si ay ugu dhawaaqaan deegaan ganacsi oo xor ah oo ka wada dhexeeya dhammaan qaaradda afrika barnaamijka zonka amaba deegaanka ganacsiga xorta ee afrika ayaa haddii uu guulaysto waxa uu midayn doonaa hal bilyan iyo saddex boqol oo milyan oo qof oo ku nool qaaradda afrika waxaana uu abuuri doonaa fursado ganacsi oo gaadhaya saddex dhibic afar trilyan oo doolarka maraykanka ah mashruucan oo afrika u furi doona bog cusub oo horumar dhaqaale ah ayaa wadahadaladiisu ay soo bilowdeen toddobiyo toban sannadood ka hor hase yeeshee kadib afar sano oo wadahadallo aad u adaga ayaa dhammaan madaxa afrika ay ku yeelanayeen ganacsiga xorta ee qaaradda ayay maanta hogaamiyaashu meel mariyeen mashruucan ganacsi muuse faqi oo ka mid ah madaxda midooda afrika ayaa furitaanka shirweynaha madaxda afrika oo socon doona ilaa berri ka sheegay in maanta afrika ay u tahay maalin taariikhiya madaxweynaha masar cabdilfataax isiisi oo hadda ah gudoomiyaha midooda afrika ayaa isna sheegay in indhaha caalamka oo dhan ay hadda soo eegayaan afrika dalka eritrea ayaa noqday dalka keliya ee aanan saxiixin heshiiska zoonka ganacsi ee xorta ee afrika iyadoo nigeria oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn afrika uu maanta saxeexay tallaabadan ayaa ugu horey tallaabada ugu horreysay iskaashigan ganacsiga xorta ee afrika ayaa ah in dalalku ay tuuraan amaba ay aad u yareeyaan cashuuraha ay saari jireen badeecadaha ay dalalka afrika kala iibsadaan laakiin waxaanan weli lagu dhawaaqin wakhtiga rasmiga ah ee uu bilaaban doono barnaamijkani kumanaan dibadbaxayaasha hong kong ayaa mar kala dhigay axadda maanta ah mudaaharaadyo ka dhan ah sharciga oggolaanaya in dadka shiinaha loo gacangeliyey lagu maxkamadeeyo gudaha shiinaha halkaas oo maxkamadaha ay gacanta ku hayaan mudaaharaadyada maanta dhacay ayaa bartilmaameed ka dhigtay xarunta tareenka laga raaco oo ku taala galbeedka kowloon oo isku xirta hong kong iyo bartamaha shiinaha dibadbaxayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay doonayaan inay si toosa oo la hadlaan dadka ku nool shiinaha ee booqashada ugu yimaada inay ku wargeliyaan sharciyada la soo jeediyey ee muranka badan dhaliyey warbaahinta dalka shiinaha ayaa si yar oga hadashay dibadbaxyada muddada dheer ka socday hong kong
axadda maanta dalka griiga ayaa u codaynaya doorashooyinka baarlamaanka ilaa xilligii dhaqaalahooda la samata bixiyey ra'yo ururintii u dambeysay ayaa muujinaysa in ra-iisul wasaaraha siyaasadiisu ay bidixda xigto alexas sibras ay aad ugu eg tahay in laga badin doono iyadoo guusha la filaya inay raacdo xisbiga muxaafadka ah ee uu hogaamiyo kriakos mistotakis dalka griiga ayaa ka soo kabanaya dhibaatooyin dhaqaalo aad u darnaa kuwaasoo kor u qaaday heerka shaqala-aanta iyo saboolnimada dhibaatooyinkaas kadib ayaa dalkaasi lagu khasbay inuu ogolaado lacagar samata bixina oo ay la socdaan miisaaniyadda oo wax badan laga dhimo iyo isbeddello kale thomas girakis oo ka tirsan hay-adda mark ee ra-yu ururinta dadweynaha ayaa wakaaladda wararkii reuters u sheegay in arrinta ugu weyn ee doorashadani ay tahay dhaqaalaha waxau yidhi dadka codaynaya waxay doonayaan inay ogaadaan in dowladdu ay mustaqbal wanaagsan u abuuri karayso iyo in kale mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sheegay in kooxda taalibaan ay gaari walxaha qarxa lagu soo xiray ay ku qarxiyeen meel u dhow xarun sirdoon oo ku taalla bartamaha magaalada khasni ee bariga dalkaasi afhayeenka maamulka heer gobol cariif nuur ayaa v o eda u sheegay in weerarka lagu dilay laba iyo toban qof oo ay ku jiraan dad shacab ah ayna ku dhaawacmeen ilaa iyo konton qof oo kale madaxa booliiska khasni maxamed khaalid wardeg ayaa sidoo kale v o eda u sheegay in dadka ku dhaawacmay qaraxa badankood ay ahaayeen arday kusii jeeda iskuulka markii uu weerarka dhacayay afhayeen taalibaan u hadlay oo sheeganaya mas-uuliyadda weerarka ayaa sheegay in qarax xoogan ay ku burburiyeen dhismaha muhiimka ah ee xarunta agaasinka hay-adda nabad sugidda qaranka ayna khasaaro gaarsiiyeen kooxda taalibaan ayaa lagu soo waramayaa in ku dhowaad saddex boqol oo ciidanka dowladda afghanistan ay dileen usbuucii lasoo dhaafay weerarka ayaa dhacay xilli wufuud ka socota afghanistan lagu waday in axadda maanta dalka qatar uu uga furmo shir laba maalmood soconaya oo wadaxaajood nabadeed ay kula yeelanayaan ergada matalaysa taalibaan ee ku sugan dalka qatar
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan v o a washington aynu ku bilownay gobolada dhexe ee soomaaliya war noogu soo gaadhay saddex askari ayaa dhintay shan kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ciidan uu ku rogmaday duleedka degmada cadaado ee gobolka galguduud askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay ayaa dhammaan ka tirsanaa ciidanka daraawiishta galmudug wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa shilkan ka waraystay afhayeenka ciidanka daraawiishta galmudug iyo baal xaaji aadan oo ku sugan magaalada cadaado ciidanka oo eegan in la geliyo loo baahday siyaasadaha iyo wacyiga jira iyo dowladda oo ayaamahaanba gobolada iyo degmooyinka ciidamada daraawiishta ka ururinaysay siday iskugu xidhaan lahaayeen maamulka dambe ee la dhisayo iyo ciidamada daraawiishta galmudug baa gaari aada u xawaareynaya meel u jida laba kilomitr magaalada waqooyigeeda baa ku dhacay jidku ka baxay kabacdii waxaa qarxay taayar dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay magaalada gaariga uu ku ag rugmaday waatee waa magaalada cadaado xaruntii hore ee kumeelgaarka ahayd ee galmudug haddana ah xarunta baarlamaanka galmudug waa cadaado khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca haddii aad nala wadaagtid ciidamadii gaarigaa saarnaad sida ay wax u gaareen inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun saddex nin baa ku dhimatay shan ninna way ku dhaawacantay dhowr nin oo miyir door soontayna hadda way soo ladnaanayaan dhaawaca labaa culus wayna hadda dhibaato ahoo fashion dabo ay lahayd nabad balaaraba waa masiibo min allaahiya ciidankiina waa ka soo kabsanayaa sistamkii iyo meeshii loo socdaiyo hadafkii lalahaana waa iska sidiisii afhayeen xilliga gaariga shilka uu gelayey waxaa wararku aan ku helaynay in taliyihii ciidanka xoogga dalka uu ku soo wajahnaa ee degmada cadaado sidaana ay ciidamada diyaargarowga ugu jireen ma jirta arrintaa aada iyo aad sidaan kuu horeyba kuugu sheegay ciidanka heegan baa la gelinayey anteligraf iyo altenery iyo sawarir iyo small armies noocyada hubka iyo saanada ay haysan ay ka kooban yihiin waa meel xero ciidan aho bar ahoo loogu talagalo waqooyiga magaalada cadaada ah baa lagu ururinayey socodkii uu isii socday baa masiibadaani ku dhacday taliyaha ciidanku sababtaas awgeed ayuusan uba imaanin xaruntii oo wax ka kale loo ballamay inuu u yimaado bajetkii ciidamadan iyo dhismahooda ay ciidamada qaranka uga mid noqon lahaayeen arrintiina waa sideedii oo wax masiibo qaran ahoo masiibo ilaahay xaggiis ka timid aweeye oo dhacday taliyo ciidankana ilaahay hadda wuu joogaa waana la ballamay askarta dhaawaca ah iyo kuwa dhintay ma gaariga rugmashadiisa waxyeelo kasoo gaartay bay u dhinteen ama ay u dhaawacmeen mise rasaas ciidamadii gaariga saarnaa ka furatay ayaa waxyeelo u geysatay maya wax qaraxi kama dhicin gaariga rasaas qarxday iyo mam qarxay iyo madfac qarxay midna kama dhicinin meeshu dee meel dhagax ah weeye laamigii buu la dhacay saddex jeer buu rugmaday gaariga hadoo aragto ma aqoon ka dhig umana aqoon ka dhig waxaana gaari signika ahaa nooc cabdibilaha loo yaqaan buu ahaa muraayad iyo seetii iyo meeldhamaa isku tigtay qorigii waa ka go-ay laakiin wax qaraxa oo ka dhacay hal baaloo kale ha noqotee mala jiraanba
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ciidanka daraawiishta galmudug iyo abaal xaaji aadan oo ku sugan magaalada cadaado waxaa u warramayay wariyahayga cabdiwaaxid macalin isaaq
markana hargeysa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay inaanay somalilan ka aamusi doonin hadalkii dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku sheegtay in aan somalilan loo qaabilin sidii dal madax bannaan waxaana sidan uu ka sheegay markii uu maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa halkaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey wafdigiisa sida uu ku soo waramayo waryaheena qadar maxamed cakulle oo warbixintan ka soo diray hargeysa dadweynaha reer hargeysa ayaa saaka ku waabariistay calanka dalka guinea oo ka babanaya waddooyinka magaalada hargeysa iyada oo qayb ka ahaa soo dhoweynta wafdigii madaxweynaha somalilan muuse biixi waxaanay dadweynuhu safaf dhaadheer taagnaayeen jidka isku xidha bartamaha magaalada hargeysa iyo garoonka diyaaradaha ee cigaal iyaga oo lulayay labada calan ee somalilan iyo guinea madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay inaanay somalilan ka aamusi doonin hadalkii dowladda federaalk soomaaliya ku sheegtay inaan somalilan loo soo dhoweynay sidii dal madax bannaan
arrin baanu kaga dagaalamaynaa af baanu kaga dagaalamaynaa qalin baanu kaga dagaalamaynaa haddii loo baahdana cudurtaanu kaga dagaalamayna biixi ayaa tilmaamay in madaxweynaha guinea uu qadiyadda somalilan gaarsiiya shirka midowda afrika uga socda dalka niger waxaanu xusay inay somalilan dhowaan safarro ugu bixi doonto dalal kale isagoo ku daray intaas in dowlado kale ay dabada ka riixayeen go-aankii dowladda federaalk ee soomaaliya balse aanay ku guulaysan ujeedadoodii sida cagga loo qaatiyey oo lagu eedeeyey dabeetana weerarkan xalay baa yimid culays badan bay meelo badan ka maran oo talyaanigu ugu horeeyo oo ahaa hormuudka cadaadka u weeraara talyaanigu ahaa ee u adeegaya qowl muqdisho odaasku dilcin shalay markuu tegey shirka afrika lama dambana wuxuu soomaaliya xaq badaa inta wareegsto waana arrin inaga inoo taala gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u xinjineer faysal caluuraabe ayaa sheegay inaanay madaxda soomaaliya u dhammayn sida uu hadalka u dhigay dhibaataynta somalilan ictiraafkeennu waa intaa maanta oba laga sii dhowaada unbaa weyn waxaan leenahay madaxweynaha maanta waxa weeye dadkeenu cidku u maraya wuu midaysan yahay waxayna modeeyey cadaawada iyo xasidka dadkaa soomaaliya qaarkood ma soomaaliya u dhamman maaha dadka waa in yar in yar baa weeye kala reeba dadka kala reeba kala reeba oo kala barta kala barta waa in yar in yaroo maanta mafiira soomaaliya fadhiisatee weeye khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
dhinaca kalena maalintii shalay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta ay dowladda soomaaliya xiriirka ugu jirtay dalka geni hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa khaladka ay sameeyeen reer geni ma aha oo keliya inay qarannimadii soomaaliya u gafeen laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo ficilka saas oo kale ah uu caqabad ku yahay inay dibudhac ku samayso ee dib heshiisiinta soomaaliya iyo isu ururinta dadka soomaaliya waxaan u sheegay inaanan geni ka yeelayn waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa inay una sheegnay inay dowladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qeyb soomaaliya ka mid ah oo diplomatic relations ama ha ahaado mid baac mushtar mid ganacsi ama wax mid kaleeto siyaasada ha ahaadee in ay dowladda dhexe ee soomaaliya ay qeyb ka tahay ay og tahay oo iyada lagala soo xiriiro
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo ka hadlayey xiriir aadhahdee dowladda guine oo qaabishay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi arrintaas oo toddobaadkan dhacday halkaad weli arrintaasi kala socotaana waa v o a washington
machadka heritage ee daraasaadka siyaasadda ayaa soo bandhigay tala soo jeedin ku aadan hanaanka ugu habboon ee loo mari karo doorasho ka dhacda dalka sannadka laba kun iyo labaatanka haddii la waayo hannaan qof iyo cod ah daraasaaddan oo ay hay-adda waday muddo siddeed bilood ah sida uu v o eda u sheegay agaasimaha hay-adda cabdirashiid khaliif xaashi ayaa lagu soo bandhigay qaababka doorasho ee ay soomaaliya qaadan karto sannadka laba kun iyo labaatanka daraasadan oo ka kooban siddeed iyo labaatan bog ayuu agaasimaha nuxurkeeda u faahfaahiyey caashi ibraahim oo kula xiriirtay qadka telefoonka
waad mahadsan tahay daraasada horta uraan siddeed bilood baan wadnay waxaan xagga cilmi baarista waxaan u adeegsanay laba hab mid ah inaan waraysiyaal ka qaadno dadka siyaasiyiinta khubarada ah aqoon-yahanka ah oo arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda u dhulgaloola dhinaca kalena waxaan dib ugu noqonay doorashooyinka adduunka ka dhaca dalalka soomaaliya oo kale ah iyo doorashooyinkii ka dhacay soomaaliya laga soo bilaabay kun sagaal boqol iyo kontonkii ilaa hadda marka runtii daraaso ballaaran weeye oo su-aalo saddexa ka jawaabaysa su-aalahaas oo ah macnaha dalalka saan oo kalea doorashooyin ku haboon maxay yihiin khubarada ku xeel dheer arrimaha doorashooyinka maxay ka qoreen soomaaliya taariikh ahaan maxay u leedahay iyo maxaa labada kun iyo labaatanka soomaali la gudboon haddii doorashadii la hadal hayay oo hal qof iyo hal cod ah ay hirgeli weydo
marka maxaad ku soo gabagabayseen
daraasadu waxay runtii waa ballaaran tahay websitekeygana waa laga helayaa laakiin nuxurku waxaa weeye ko waxaa noo soo baxday inay aada u adag tahay hal qof iyo hal cod doorasho ah inay dhacdo dalka oo dhan ah inay ka dhacdo sababta sababo abni iyo sababo siyaasadeed oo dhulkii qaar shabaab haysto qaar kale isa goosteen iyo iyo dhaqaalihii ay dalbadeen maxaa la yidhahda guddiga iyo sharciyadii la sheegay iyo waktiga duruufo badan waxaan fiirinay hal qof iyo hal codka adduunku yaqaano inaysan suuragal ahayn baa noo muuqatay sidaas darteed waxaa kaloo noo muuqda ama dadku ay ku talinayaan in ku darsasho baarlamaanka in waktiga ku darsado inaysan habboonayn saddexna in ay suuragal tahay inay nooc doorasho ah wax lagu heshiiyo sidaas darteedna inta goori goor tahay dowladda federaalku qaybo badan ka kooban oo aqal sare iyo aqal hoose iyo xukuumad leh ama goboleedyada iyo xisbiyadu inay hadda ku baxaan inay sanadkii barka haray ay ka doodaan kuna heshiiyaan hanaan waxaanu soo bandhignay ilaa afar hanaan oo kala duwan oo afartaba la fiirin karo mid kastana waxaan sheegnay wixii khasaare iyo faa'iido ku jira ama ku fiicaya ama ku liito waxaan kaloo sheegnay ilaa toddoba mabda oo loo baahan yahay doorashooyinka in lagu saleeyo ay kamid tahay inaan xaaladda soomaaliya looga darin in maxaa la yidhahdaa dumarka iyo dadka lagada tira badan yahay codadkooda aan ay socod waayin in maxaa la yidhahdaa runtii laga bixi karo oo waktiguna ogol yahay dhaqaale loo hayo inay xisbiyo lagu saleeyo wixii doorkaa la sameynayo in forbontaaska xataa haddii laga dhaqaaq laga dhaqaaqayo aan n aada iyo aada si waalan looga dhaqaaqin oo dhibaato keena iyo baaliye inay isku dhex yaacaan marka ilaa toddoba mabda oo lagu saleeyo wixii la sameynayo iyo afar hab oo la kala dooran karo oo aan kasoo aruurnay khubaradii iyo dadkii aan wareysanay iyo taariikhdii hore ilaa kontonkii ilaa hadda aan fiirinay tusaale ahaan waxaad kusoo hadal qaadeen daraasadiinan in soo jeedintiin ay ka mid tahay in beeluhu ay noqdaan degaan doorasho bal qaabkaasi qaabka ay ku suuro geli karto maxaad ku salayseen
runtii dad badan baan la sheekaysanay oo hawshaan ka wareysanay gobolada dalkao dhan waa tagnay qodobada lasoo bandhigay qodob ka mida weeye oo nuxurkiisu yahay tusaale ahaan in la yidhaahdo qofkii beel hebel ka tirsan oo oo oo raba inuu codeeyo inuu isregister gareeyo oo kursiga hadda ay haystaan ay u codeeyaan anigu haddaan hadda rabo inaan xildhibaan noqdo inaan beesayda qofkii raba oo ka tirsan inuu codeeyo rabo uu isregister gareeyo konton qof iyo aan lagu koobine dadkaasna isregister gareeyaan kadibna markii laba boqol iyo labaatan iyo shanta kursi oo baarlamaanka beel kasta kursigii ay ku lahayd ama qofkii rabay oo beesha kasoo jeeday dadkaas laisu geeyo haddii labaatan kun ay isregister gareeyaan iyo haddii toban kun isregister laisu geeyo oo ama heer gobol oo si heer shabeelloo kale ama weliba maxaa la yidhahdaa south west looga codeeyo ama heer qaranba looga codeeyo marka annaga waxaan ku dadaalaynay in xisbiyana wax lagu saleeyo dadka u badan oo codeyn karana ay codeeyaan si musuqmaasuqa iyo galashada ay u yaraato marka intii oday dhaqameed la odhan lahaa konton qof soo qor in la yidhahdo qofkii reer hebela oo kursigaas hadda hebel ku fadhiyo dhanka leh ama ha joogo xamar ama ha joogo maxaa la boosaaso hays hays hays register gareeyo oo dadkao dhan loo ogolaado kuwa kalena waa sheegnay oo kii labada kun iyo lix tobanka in maaragtay laftigeeda la naasnaasho oo dadkii kontonka ahaa shan boqol iyo kow la gaarsiiyo aqalka sarena qofkii rabo tartamo aan maamulada madaxweyneyaasha aysa soo magacaabeen dad la kala doorto kuwii dowladda ay soo bandhigtay baydhabo kusoo bandhigtayna waa ku jiraan qodobada aan soo bandhignay oo aada u waadixinay kuwii kismaayo ay kusoo bandhigeen maamul goboleedyaduna waan soo bandhignay afarta qodob mid kastana waxaan sheegnay waxay ku fiican yihiin iyo waxay ku xun yihiin laakiin qodobka ugu muhiimsan oo loo baahan yahay soomaalida inay ogaato doorasho hanaanka doorasho loo sameeyo dalku inuu horey u socdo iyo in laysku marnaado in dawladdu ay cagadhigato in dawladdu ay sanad kasta dhacdo in maxaa la yidhahdaa xisbiyada iyo dadka laga tira badan yahay la qabiyo in dadka oo dhan layswadasiito oo layswada xambaarsado wax kasta waxay salka ku hayaan hanaanka doorasho hanaanka doorasho dal waa dumiyaa haddii si saxa loo sameeyo oo qof is isku jimeyn oo kursi rabo is isku jimeyn ama koox kursi- kursi rabta is isku jimeyn waxaa dhici karta soddon sano afartan sano konton sano in lagu moodo oo dalkaas horumar ku gaaro laakiin haddii lagu danaysto eh, waxaa dhacaysa in waxyaabo badan naga khaldamaan tusaale ahaan soo jeedimo dhowraad qaadateen tii baydhab oo kale een, tii kismaayo oo kale tusaale ahaan midda kismaayo shaxda waxay qoraysaa qaabab ay kuraasta aqalka hoose noqonayaan sida jubbaland koonfur galbeed banaadir hirshabeelle nambaraad siiseen nambaradaasi xaggee ka yimaadeen oo maxaa lagu saleeyey hadda nambarada ay haystaan weye south west hadda waxaa kasoo gala lixdan iyo sagaal xildhibaan Eh, hir- eh, macnaha galmudug waxaa kasoo gala soddon iyo sagaal meelahaas puntland afartamo ayaa kasoo gala Eh, jubbaland waxbaa kasoo gala marka hadda xildhibaanada baarlamaanka jooga gobolada saasay u kala yimaadaan Eh, eh, tii un baan soo qaadanay oo hadda say u fadhiyaan oo gobolada kasoo kala jeedaan xildhibaanada fadhiya kaas wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda heritage cabdirashiid khaliif xashi khadka telefoonka ayuu ugu waramayey wariyaheenna cashi ibraahim cashuud haatanna barnaamijkii wicitaanka iyo jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idinkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku soo qaadan doonnaa xaaladda qaxootiga iyo tahriibayaasha soomaalida ah ee ku sugan waddanka liibiya maalmihii la soo dhaafay ayaa qaxootiga iyo tahriibayaasha waxaa loo geystay duqayn iyadoo qaarkoodna si toosa loo toogtay haddaba waxaa barnaamijka marti iigu ah oo qadka telefoonka uga qaybgelaya isagoo ku sugan magaalada triboli ee dalka liibiya ambasadar muxyidiin maxamed kaalmooy oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya waddankaasi liibiya ee sacaad safiir soo dhowow waa dhowahay adiga iyo intana dhegaysanaysa na maqlaysa aad baa idin salaamayna waa tahay ee marka hore bal aan ku bilowno ee, sawir guud naga sii ee xaaladda tahriibayaasha iyo qaxootiga ku sugan waddanka liibiya wixii ka dambeeyey ee, duqayntii loo geystay xere ay ku jireen liibiya sidaa kulligiin aad la wada socotaan eh, waa meel dagaal dagaal culus ayaa ka jira Eh, hadda daqiiqada ka hor nadaasho baan maqlaynay meel ay ka dhexaysa meel ay ku dhexaysa laakiin ma naqaano dagaalkaas wuxuu u dhexeeyaa dowladda oo maxaan ku yidhahda caalamku aqoonsan yahay iyo maxaan ku yidhahda ciidamo nin generaal ah oo dhinaca bariga kasoo duulay oo idaacadaha iyo kulley meel baa soo socotaan dagaalkaas ayaa jira xooggiisa wuxuu ka dhacaya hadda duleedka magaalada tripoli hareeraheeda ayuu ka dhacaya gaalaha dhinaca bariga iyo dhinaca koonfurta ayuu ka dhacaya Eh, marka eh, mar bada heer ayuu maraya oo hadda meesha dagaalku ma dhex jirna laakiin inta badan dadka waxaa u geysta dadka waa duqeymaha oo ka imaanaya ama madaafiic laisweydaarsanaya ama maxaan ku yidhahdaa gantaalo ay soo ridayaan diyaarado habeen iyo maalinba leh marka dee waxay ku dhici karaan meelo maxaan ku yidhahdaa aan loogu talagelin bay ku dhici karaan marka dhibkii ugu dambeeyey hadda wuxuu ahaa maxaan ku yidhahdaa meel dadka muhaajiriinta ay ku jiraan oo gantaal uu ku dhacay Eh, gantaalkaasna dad badan ay ku leedeen Eh, dadka ku leeday inta badan waxa ay nagu soo gaartay inay yihiin maxaan ku yidhahdaa nigeria iyo mali iyo wadamo kale ku dhow iyo geni iyo eh, dad ka socda ayay ayay u badnaayeen Eh, intaan ka war hayno maxaan ku yidhahdaa eh, dhaawacyo fudud saddex qof oo soomaaliya ayaana soo gaartay Eh, wiil isagoo socdo asagoo derbi kasoo booday buu safaarada noogu yimid Eh, saddex gabdhood kalena waa la sheegay saddexda gabdhood hal mid baan magaceeda helnay gabar najax cabdi la yidhaahdo oo reer burca ah ayaa een, maxaan ku yidhahdaa maxaan ku yidhahdaa dhaawac dhinac ka gaaray Eh, isbitaalkan beri ku booqan doona haddii alla idmo labada kale laakiin tafaasiil weli kama helin Eh, dadka eheladu ah oo u dhow dhow eh, waxay noo sheegeen sida ay noo noogu sheegeen annagana berri baan indhaha kusoo arki doonaa haddii ilahay raalli ka noqdo Eh, intaas way xagga soomaalida dhibkeeda soomaali dhimatay warkeedi ma hayna looma looma sheegin nama soo gaarin Eh, dhibka meesha ka dhaca waa sidaas insha allah waxaan ilaahay ka baryaynaa maxaan ku yidhahdaa eh, in eh, intaa dhibka noogu ekeeya ayaan ilaahay ka baryaynaa laakiin mar walba waxaan ku celcelinaynaa oo dadka soomaalida aan u sheegaynaa ama waalidiin ha ahaadeen ama walaalahooda ama dad kale ha ahaadeen guud ahaan soomaalida in laga waantoobo oo laga joogo maxaan ku yidhahdaa tahriibka gaar ahaan xagga liibiya maxaan ku yidhahdaa haddii waktiyo sii horey sanooyin sii horreeyey ay dad u suura gashay inay liibiya maraan oo badda galaan kadibna ay yurub iyo meelo tagaan haddii u suura gashay sheekadaas hadda ma jirto hadda qofka liibiya soo aadayo waa qof maxaan ku yidhahdaa malakulmawdka soo malakulmawd uu soo do- soo doontay waaye oo waxaa kasoo horeeyo magifayaashiioo hadda shabakad noqday oo shabakad isku xiran noqday dalal badan dadka socda ay xubno ka yihiin oo dadka la dilo la afduubo la fara xumeeyo la gubo wax walba lagu suubiyo godad lagu rido oo qofkii isra uuna joogin aakhira uuna joogin usii dheeraatay dagaalka hadda socda oo haddee ay ku dhici karaan dadka madaafeedaas ama gantaaladas ay haleeli karaan ee usii dheeraaday warar aan helayno oo dadka muhaajiriinta qaarkood ay noo sheegayaan intay safaarada noogu soo gaaraan warbixintooda kasiina waxaa kamid a weliba maxaan ku yidhahda meelo saxaaraha kamid dadka in keliyaha lagala baxo xubno qaar kamid a xubnaha jirkooda in lala baxo oo meelo kawaana oo kale ah meelahaas inay ka jiraan baa warkeedana soo gaaraya waxaana soo gaaraya dad maxaan ku yidhahdaa soomaalida kamid halkaa loogu yimid ay lagu soo waray in ayna ayagu soo taadiiman laakiin lasoo afduubay arday suudaan joogta oo jaamacad dhiganaysa iyagoo meel baara fadhiya inay u yimaadeen koox hubaysan oo gabarna ay ku jirto maxaan ku weliba gabadha magaceeda noo sheegeen gabar farxiye la yidhaahdo oo indhashareer xiran iyo niman hubaysan baa waxay yidhahdeen waxay meel baara noogu yimaadeen wayna soo afduubeen waxay yidhahdeen wayna soo afduubeen ilaa xadka ayayna keen haddana koox kale oo hubaysan bay nagu soo wareejiyeen sidaas ayaana libiya ku mid ay yidhahdeen marka almuhim meeshan shabakad baa jirta oo tahriibka qaabilsan oo khatar ah maxaan ku yidhaha marka dadki inay feejignaadaan aada uga feejignaadaan ayaan aad iyo aad ugu baraarujinayna maga waayahay waayahay sacaad safiir dhegeystayaal baa qadka ku jira oo aanu u weecan doonaa laakiin su-aal kooban baan rabaa inaan ku weydiiyo dowladda caalamku wuu aqoonsan yahay dabcan kama taliso aagga magafayaasha iyo weliba waddada ay soo maraan dadka tahriibayaasha dhulkaasi yaa gacanta ku haya ma dhul iska dad iska mooryaana ay joogaanba mise waxaa gacanta ku haya generaalkan howlgabka ah ee fallaagada ah ee hadda dowladda la dagaalamaya waxaa jira isku tuurtuur baa isku tuurtuur baa jira oo hadda ayaan dhaweyd generaalkaasi uu soo duulay marka waa kan ilaa duleedka magaalada tripoli soo gaaray maxaan ku yidhahdaa laakiin dhulka udhexeeya oo meeshas kamid a meesha la yihahdo meel ba la yihahdo bani waliid iyo meel la yihahdo shuweyrif waa meelaha ugu daran oo dadka lagu haysto si cadcada uma hayno maxaan ku yidhahda cidda gacanta ku hayso laakiin waa meelaha ugu badan oo labadaysa labada labada dhinacba uu dagaal culus ka socdo oo marar qaarkood diyaarado ayaa meesha ay zoonkeeda duqeymaha ka dhaca marka meel kasoo sukayso oo qaryaan la yidhaahdo oo saldhig weyn u ahayd ninkaas ninka generaalka u ahayd waa kan lagu duulay oo dowladda uu caalamka aqoonsiya ay qabsatay marka hadda macnaha waxaa la dhihi karaa marka meeshaas ugu daran generaalka inay hoos tagto ayay ayaa aya ayay u badan tahay ayay u badan tahay inkastoo baashaan ay dagaal tahay marba marba qolaa la riixayo ay dhici karto mararka dambe in maxaan ku yidhahdaba ay isaga laga sii dhexa ay dhici karto laakiin weli lama xaqiijin karo ilaa iyo hadda saacaddan kula hadlaya cid gacanta ku haysa lama sheegi karaya waad mahadsan tahay qadka baan aadayaa ee dhegeystaha ugu horeeya haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad jeceshahay in aad weydiiso ee safiir kaalmoy soo daa magacaygu waa liibaan maxamed sharwaac waxaana idinka soo wacayaa caasimada soomaaliya ee muqdisho waa tahay marka soo koob waxaa su-aasha weydiinaya safaaradiina safaaradiina hadda oo ka furan ee maxay tripoli maxay soomaalida u qabataa ma u qabataa soomaalida shaqadii loo baahnaa ee la rabay markaas in ee xitaa ay soomaalida xitaa hadda dhibaatooyin hadda markay dhacaan oo kale hadda weeraradaas oo kale markay hadda dhacaan iyo waxyaalo kale hadda dadka tahriibinta xitaa ka shaqeeyaan maxay u qabataa dadka soomaalida ah ee safaaradiinu waa mahadsanta adeegyada ay safaaradda qabato waa macluum waa la yaqaanaa waa marka ugu horreysa ogaanshaha macluumaad inay hesho safaaradda oo meesha wax ka dhexeyn say u dhexeyn inay macluumaadka ogaato oo safaaradda way ogaanaysaa marka xigta waxa ugu muhiimsan safaaraddu ay qabataa waxay tahay in hay-adaha ku shaqada leh masalan haddii dib u celin ay tahay oo kale iyo gargaar iyo hadday tahay in hay-adaha hadday noqon lahayd hay-adaha maxalliga ama hay-adaha dawliga in ay safaaraddu ku xirto waxaa kasii muhiim taas waxay tahay caddaynta soomaalinimada kuwa soomaalida inta soo marar badan dad kale dad kale oo aan soomaali ahayn baa soomaalida ku milmi kara ama sheegan kara waxbaa isku qaldami kara marka safaaraddu waxay caddaynaysaa inta soomaalida tahay inay sheegto dukumenti inay u samayso masalan dib u celin markay tahay markay soo noqonayaan dukumentiga hadda basaboor ma jira laakiin dukumentiga maxaan ku yidhaha gohumka la yidhaha ama wasiiqo safarka la yidhahdo oo dadka kusoo baxayaan ama dib loogu soo celinaya ay safaaraddu u samaynaysaa u samaysaa kadib markay xaqiiqsato qofki inuu soomaali yahay markay xaqiiqsato ayay safaaradda arrintaa u samaysaa meesha uu joogo ayay ku ogaataa cisbitaalada marka la tegayo la geynayo haddii safaaradda aan warqad u qorin cisbitaaladu ma qaabilayaan dadkii safaaradda warqad u samayso cisbitaalka u gudbisa geeri hadday timaado cid la aasaya ma jiro haddayna safaaraddu warqad qorin oo caddaymo aynay bixinin marka arrimahaas oo dhan waa adeegyada ugu muhiimsan safaaradda ay bixisa ayay ka mid tahay haddii aan anigu eh, su-aal ku weydiiyo eh, dabcan eh, waddanka libiya sida aad warkaadaba ku bilowday eh, dagaallo sokeeya baa ka jira eh, dowladda soomaaliyana dabcan waxay aqoonsan tahay eh, dowladda adduunkuba uu aqoonsan yahay eh, tripoli ku sugan eh, adigiyo safiirkii ah baa caasimadda jooga ma laga yaabaa in eh, go-aankaas soomaaliya ay qaadatay ay eh, qolyaha mucaaradka ah ku colaadiyaan tahriibayaasha soomaalida ah haddii ay iyagoo habqana waddooyinka ka qabsadaan horta dowladda reer soomaaliya keliya ma aqoonsan dalal fara badan oo caalamka ayaa aqoonsan hadda tripoli safaaradda soomaalida keliya kuma sugna safaarado badan oo kale ayaa ku sugan inkastoo kuwa badan ay ka baxeen laakiin annaga kuwa jooga ayaan ka mid nahay hadda meelahaan naga fogeyn waxaa degan safaaradda maali waxaa halkan kala degan safaaradda eritrean ayagan soo kale isku dhownaayay safaarada kaleba marka safaarada waa joogaan kuwa ay ka tegayna way jiraan dadka wax loo geysto ayagoo meelaha maraya mucaarad keliya maahe cid kasta wax u geysan karta xataa mararka qaarkood waxaa jiro markii sidaan oo kale dagaalla ay u jiraan labada dhinac ee dagaalamaya ka sukun kooxo aan cidna ka amar qaadan oo labada dhinac midna aan taageersanayn oo iska fallaaga ah ayaa oo jawiga cakiran ka faa'iidaysanaya ayaa dadka afduuba dadka intay qabtaan baarta oo telefoonada iyo ka qaata wixii lacag ay haystaan kadibna marar qaarkood wixii jir jirdil iyo dhibaatooyin badan u geysta maalin walba arrinta ayaana soo gaaraysa marka taas kuma xirna mucaarad iyo mucaarad dare iyo kuma xirna laakiin marba haddii meesha dagaal uu ka socdo dagaal sukeeye weliba uu yahay waxaa nala gudboon soomaali ahaan in laga fogaado aad iyo aad looga fogaado oon loo imaanin ama maxaan ku yidhaha inta joogtana ay socodka gaabiyaan ama socodka yareeyaan guryahooda ay iska joogaan iyo meelaha kale ay ku sugan yihiin dadka soomaalida gaaraha dhalinyarada waxay u badan yihin waxay iska jecel inay iska soc socdaan warwareegaan habeen iyo maalinba waxay jecel inay iska socdaan oo halkan baan kusoo fiidsanayay halkan baan kusoo caweynayay sida kan yidhahdaan ugu badan oo dhalinyarada ka dhexdhexaysa marka waxaan aada ugu baraarujinaynaa cidda ay la soo xiriirayaan oo waalidiinta inay yidhaha war socodka socodka iska daayay iyo meel socodka eh qof walba meesha uu kusugan yahay hadduu xaafad degan hadduu meel degan meeshiisa inuu ku nagaado ayaa haboon laakiin haddii qofka uu soc socdo meela iska warwareego oo mar meel baan aadayay saaxiib baan lasoo sheekaysanaya hadday dhacdo macaadi macadarra ka sokow kooxo fara badan oo hubaysan ayaa dadka afduubta markay afduubtaan waxay kusii wareejiyaan oo lacag ka siistaan kuwa magafayaasha oo saxaraha jooga ayay lacag ka siistaan oo kumaan kun doolar ayay dadka la siistaan dabcan libiya sida aad ka dhawaajisayba ma aha sidii hore dagaalabaa ka jira oo weliba dagaalla sokeeye ah madaafiicdabaa haddadan aan kula hadlayo meelo aan kaa fogeyn dhawaqooda laga maqlayaa socodkii soomaalida tahriibka ahayd ma yaraaday ma sidiisiiba mise wuu sii kordhay wixii ka dambeeyey colaadahan sokeeye ee waddankaasi ka bilowday waxyaabaha la yaab kale hadda aan beryahan dambe aragna waxay tahay waagii hore waxaan arki jirn dad da-doodu labaatanka waxay ka sarreeya un baa socon jiray hadda waxaan aragnaa shan iyo toban jir afar iyo toban jir lix iyo toban jir toddoba iyo toban jir oo wiilal iyo gabdhaba leh oo aan la yaabin aan isleena see saxaaraha kusoo marteen see magafo usoo dhaafteen aan la yaabna ma garatay waxaa noogu imaana safaaradu noogu imaana afar iyo toban jir iyo shan iyo toban jir iyo lix iyo toban jir oo weli way soo tahdiibiya xataa iyaga markaa la sheekaysan waxay noo sheegayaan kuwa badan oo ay yaqaanaan inay dhexda kusoo jiraan bay nooga sheekeynayaan ma garat bal qadka telefoonka aan dib ugu laabanno dhegeysta baa qadka ku jira adigoo magacaaga iyo halkaad joogta ku bilaabaya soo daa su-aasha aad u hayso safiirka maxamed ibraahim oo jooga muqdisho safiirka waxaan weydiinayaa ma jiraan dad soomaali ah oo libiya wax ku noqday hadday jiraanna maxaa dowladda soomaaliya wax ee u qabatay ee u gargaarka ufidiisa intay la egtahay dhibaatada ka dhacda dalka libiya waa tahay waxaan filayaa in aad maqlaysay safiirku inuu ka dhawaajiyey in saddex qof dhaawac fudud uu ka soo gaaray weerarkii ugu dambeeyey ee lagu qaaday xerada ay qaxootigu ku jireen laakiin waxaan filayaa inaad kala jeedo guud ahaan tahriibayaasha iyo qaxootiga soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka libiya ma jiraan kuwa ay dhibaata ka soo gaadhay colaadahan ugu dambeeyey ee dalkaasi ka socda haye sacaad safiir maya taa ma hayna colaadda ugu dambeysay weli nama soo gaarin dad waxaa ay ka soo gaareen laakiin waxaa aad iyo aad u badan aad iyo aad u badan meeshan waxaa aad beryahan u jira cudurro ayaa ayaa fiday cudurka feeraha tiibishada soomaalida utaqaano iyo waxaa jira cudur kale oo dadku isxoqayaan oo xataa ka culus kii soomaalida ay u kasi jirtay isnidaamiska aan ahayn oo dadku say isku xoqayaan jirkooda ay gogoynayaan dad fara badan oo labada cudur u dhintay ayaa jiro oo rag iyo dumarba leh oo dagaalada intay dagaaladii ka hor maalmo ama muddadii ahayd kuwa badan aan caasnay baa jiro kuwa badan weli xisaalka jiifa ayaa jiro marka cuduradaasna aad bay u badiyin waxaan umalayna marka xaaladda halkan taagan iyo jawiga iyo colaadahaas waxyaabas inay ka dhalanayaan baan u malaynaynaa cudurka feeraha ama tiibishada haddii aan kula hadlay kuwa weli xibitaalada ugu jiraan waayahay dhegeystaha xiga baan u gudbayaa ee magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna su-aasha aad doonayso inaad weydiiso safiir kaalmooy u gudub waa cabdifataax cabdullaahi maxamed oo jooga magaalada baydhabo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan weydiinayaa wasiirka haddii lasoo lasoo edeyo dhalinyarada joogta libiya soomaaliya dowladda in qorsheysan tahay inay shaqooyin u abuurto waxaan ognahay in dhali dhalinyaro badan oo lasoo celiyey ay kadibna ay u noqdeen meeshii laga soo celiyay wasiirka su-aasha aan soo weydiina dowladda qorshe ayay udejisay mar alla marka lasii de marka la geeyo xamar ama laga dejiyo magaalada laga dejiyo isla markiiba madaxda ugu sarreysa ee dalka ayaa la kulanta barnaamijkooda farta laga saaraa wasaarada ku shaqada leh ayaa loo qaybiyaa gargaar waa loo fidiyaa marka hawshaasina meel fiican bay maraysaa inta aan la soconno waad ka sheekaysay dabcan ee, dhibaatada ee, ay tahriibayaashu soo maraan marka ay dhulka iyo saxaraha soo gooshayaan ilaa ay ka yimaadaan haddiiba ay nabad ku yimaadaan ee, caasimadda waddanka libiya ee tripoli Ee, ma xadidan yahay oo ma la xadiday mise weli waa iska sidiioo halistii unbaa jirta in badda ay ku qariqmaane ee, ee, xadidaad waxaan dhihi karaa inkastoo aan kaa dhexgalay waxaan dhihi karaa shabakad weyn oo magafayaal la yiraahdo oo jinsiyada kala duwan iskugu jiro oo liibiyaan ku jirto oo soomaali ku jiro oo suudaan ku jiro oo eritreyaan ku jiro oo ethoobiyan ku jiro oo jad ku jiro oo cid walba ku jirto ayaa meeshaan ayaa meeshan ka jira marka way isku xiran yihiin qaarkood maamulayaasha dadka bad iyo xeebaha jooga ay ku xiran yihiin oo xubno ka yihiin marka dadka safaaradda halkaaba waa lagala cararaa oo waxaa dhinacaas waa lagala cararaya dadka marka dalalkooda laga soo laga soo waxeeyo laga soo qabanqaabiyo oo laga soo wado oo madgafayaasha waaweyn lasoo gaarsiiya calatuul waxaa loo sii gudbiyaa kuwa badda jooga saas ayay xagga badda marka ugu sii gudbaan marka safaarad iyo tripoli wax la yihahda ma jirto warkeeda marka arrintaas way socotaa si waxay ku dhacdaa dabcan si oo oo suuq suuq madow ah iyo iyo qarsoodi ayay ku dhacdaa oo habeenadii dadka la daabulaa oo meesha la geeyaa masalan hadda saddex maalmood ka hor gabar safaaradda noogu timid waxay noo sheegtay sagaal bilood inay meel xeeba ay joogeen oo lagu haystay sagaal bilood iyagoo koox dhan ah oo jinsiyada kala duwan ah oo maxaan ku yidhahda habeen walba lagu lahaa badda caawaad gelaysa caawaad gelaysa sagaal bilood baan kusoo dhamaystay bay nagu tiray gabar yar oo toddoba iyo toban jir da-deeda aan ka barnayn oo safaaradda noogu timid oo aan u samaynayn warqadii dib u celinta marka arrintaasi way jirtaa dadka aad baa loo qaldaa waa la afduubaa kadibna baddii halkii ayaa ayaa marka marka waa waa un laba halisood halistii saxaraha oo ay ka horeyso halistii badda halista saxaraha halista magafaha iyo halista badda waayahay ee, dhegeysta baa qadka ku jira ee, adigoo magacaaga iyo halkaad joogta ku bilaabaya safiirka weydii su-aasha aad qabto magacaygu waa cabdiraxmaan xaaji daahir jooga degmada cali xayl oo ka tirsan gobolka awdal marka ugu horeysa waan salaamaya bahda v o a gaar ahaan jacfar iyo barnaamijka hodaadiyinaya safiirka waxaan weydiinayaa dadkaasi muhaajiriinta ah ee waxa weeyaan lagu duqeeyey dalka libiya ee sida la sheegaya soomaaliduna qeyb ka tahay safaaraddu maxay kala socotaa wacyigelin ku saabsan khataraha jira ee dadku usoo bareerayaan safaaraddu ma samaysaa waxyaabahaase dadkaa ku kalifay inay soo tahriibaan iyaga oo halista intaa leeg naftooda soo gelinaya maxaa lagu tilmaami karaa waad waad mahadsan tahay ewa dhinaca wacyigelinta aad gudaha ka wadaan iyo dibaddaba sacaad safiir annaga intii tabarteena wixii na soo gaaro oo aan helno wacyigelin baan u samaynaa aad baan uga bara marar qaarkood meelaha xaafadaha ay soomaalidu degayeen xaafadooda ayaan ugu tagnaa oo aan aad iyo aad uga wacyigelin uga samaynaa idaacadaha waan ka hadalnaa meel walba muqaabalooyin oo telefishano ayaan samaynaa oo aan uga digayna dadka maxaan ku yidhahdaa uga digayna khatara tahriibta ayaan aad iyo aad uga uga uga xelin laakiin arrintan waxay u baahan tahay xamlad guud oo laga wada qayb galo waalidiinta iyo iyo maxaan ku yidhahdaa iyo cul- iyo culimada iyo masaajida meel walba in soomaaliya oo dhan ay u wada kacdo in dadka looga looga digo maxaan ku yidhahdaa khataraha tahriibta in laga joogo maxaan ku yidhahda annaga idaacada waan ka hadalnaa dadka waan u sheegnaa si joogta in muddo badan waan wadnay weligeena waan wadnay shabakadaha waan ku qornaa meel waan ku qornaa haddii aan la idmana waan sii wadaynaa ilaa maxaan ku yidhahdaa yoolka kala dambeynta laga gaaro marka arrintan waxaa loo baahan yahay dadka soomaalida o dhan inay wada qacaan oo qof walba meesha uu joogo uu ka bilaabo qofkii uu ku maqlo iyo ciddii ku lug laba in maxaan ku yidhahdaa maxaan ku yidhahdaa loo loo laga wada qayb qaato waxaa kaloo loo baahan yahay in gacan bira lagu qabto dadka maxaan ku yidhahda dadka wax tahriibiya iyo ciddii lagu ogaado inay arrinta ku lugada in gacan bira lagu qabto meel laga soo dajeesto ayaa loo baahan yahay waad mahadsan tahay dhegeysto kale baa qadka ku jira ee fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso safiirka bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa sadiiq aadan xidig oo jooga degmada caabud waaqil gobolka galgaduud waan salaamaya marka hore idaacadda kusoa kusada nasinsa marka xigtana safiirka waxaan weydiinayaa dowladda soomaaliya in badan waxaan arki jirnaa iyadoo dhahda dadkiiba dib loo soo celiyey oo kasoo degaya airboortka xamar iyo marka dhibaatada ugu badnaydna hadday ka jirtaa meesha la yidhaahdo ee libiya marka dawladdu away kaalintii awal ay ku faani jirtay meeday maxaa maaragtay dadkaas wax loogu qaban waayo soomaaliyeed su-aashaas baan weydiinayaa maanta waad mahadsan tahay haddabay ugu daran tahay buu leeyahay dhegaystahan mana aragno dhaqdhaqaaqii dowladda aanu horay uga barannay ee ahaa dib u soo celinta tahriibayaasha hawshaasi waa hawl lagu dhex jiro warbixinada dowladdu waa u gudbinay aniga kula hadlay dhawaan xamar waan tegi doona haddii ilahay raalli ka noqdo maxaan ku yidhahdaa qaybta igaacdan baan ka qaadan doonaa ka qaadan doonaa wax weyn baana laga qaban doonaa haddii alla idmo sidii maxaan ku yidhahdaa dadka weli isku sii dejinaya inay libiya joogaan ugu socdaan maxaan ku yidhahda dadka weli isku sii dejinaya wax weyn baa laga qaban doonaa haddii alla idmo dhibaato baa dhacday hadda oo aad eh, hore uga soo sheekaysay Eh, ma jirtaa cabsi ah in tii oo kale ay soo noqnoqoto way dhici kartaa way dhici kartaa maxaa yeele meesha dagaalaha ka socda gantaalaha la isweydaarsanaya diyaaradaha wax soo tuuraya marka sida ay ugu dhacday meeshii hore ayay meelo kalena ugu dhici kartaa hataa xaafado ayay ku dhici kartaa xaafado ayay ku dhici kartaa marka in aad looga feejignaado laga sii cararo ayay u baahan tahay ma jirtaa cid aad isleedahay eh, iskaashi baad kala samayn kartaan sidii loo badbaadin lahaa ama ugu yaraan looga fogeyn lahaa qaxootiga gaar ahaan kuwa soomaalida ah goobaha colaadaha iyo madaafiicdu ay ka jiraan waa saddex dhinac eh, dhinac waa wasaaradda arrimaha dibadda ee libiya oo shalaydan baan ka wada hadlayna arrintaa dhinac iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kale ku shaqada leh ee daakhiliga ah dhinac xigana waa hay-adaha dowliga dowliga ee u n c r ta iyo i m t ay kamid yihiin i m ta beridan bay xataa noogu imaanayaan safaaradda oo hawsha ugu waxay tahay in la dedejiyo la dedejiyo maxaa dadka isqoray oo dib u celinta in la dedejiyo annagana aan dedejino maxaan ku yidhahdaa diiwaangelinta dadka intaasna waxaan la cararayna waxay tahay marka in meesha laga laga laga laga sii fogaado ayaa aada looga shaqaynaya laakiin annaga safaaraddan hadda waan fadhinaa oo waxaan u fadhinaa iyadoo aan la shaqaynin haddana qofkii yimaado ee diyaara inaan qorno si berri oo maalinta shaqa shaqaha uula qabsado ayaan ayaa ayaa ula jeednaa marka waa sidaas walaal waayahay dhegaystaha xiga eh, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub eh, su-aasha aad weydiinayso safiir kaalmooy magacuu waa cabdiraxiin axmed nuur geembe oo kasoo kasoo wacaya voice of america magaalada guloceel su-aashaan weydiinayo safiirka isagoo mahadsan waxaa waaye mudana safir waxaa jira soomaali badan oo rag iyo dumarba leh oo ku gadoonsan gobolada libiya qaar kamid ah oo hata ay kamid yihiin qaar lagu qabto shaqooyin adag oo beer lagu fasho halka ay joogaana kama jirto dowlad qaramada midoobay ay taqaano ee waxaa jira maamulo iyo shacbiyad maamusha meesha marka sidee loo keeni karaa xeryaha qaxootiga ee magaalada tripoli ku yaala kadibna loo soo qaadi karaa mahadsanid mudane Saaxiib, markaan runta kuu sheega runta markaan kuu sheega hadalkayga horaantiisana ay ku jirtay meelaha dadkaasi lagu haysto waa meelaha aanay dowladdaanu xukumin dowladda kalena aanay xukumin waa lama degaanka eh, waa meel lama waa meel fog oo xuduudda suudaan xiga iyo jaad xiga waa meelaan cidna ka ka ka talinin kooxahaas waa kooxo fa- fallaaga ah annaga muddasan sii horeysay annagoo dhowr iyo labaatan safaaradada ayaan ciladaan ka muujinay eh, wasaaradda arrimaha dibadda libiya kala hadalnay in arrinta xal loo hel degdega laakiin arrimaha dibadda libiya waxay noo sheegeen in waktiga xaadirka ah ay aada ugu adag tahay wax ka qabashada arrimahaas oo waxay noo sheegeen meesha inaanay xukumin cidna aanay ka talinin marka in ay u baahan tahay in xoogaa jawga inta uu jawga inta wax iska bedela in loo kaadiyo laakiin waktiga hata ee taagan haddii aan ku yidhaahdo dad baa laga soo qaadaya meesha iyo meel baa la keenaya haddaan ku yidhaahdo waxay noqonaysaa marka hadal aan sax ahayn bay noqonaysaa marka warku wuxuu ku idil yahay eh, dhulka magafayaashu ay dadka ku haystaan looma dhowaan karo waktiga xaadirka ahaa looma dhowaan karo waayahay dhegaysto kale baa qadka ku jira Eh, fadlan magacaaga ku bilow weli iyo markaan halka kuu sheego Aha.
wadooyinka looga baxa tripoli ee dhinaca aado hadda wayba xiran yihiinba oo dagaal oo baa ka hadda socda tripoli lagamana bixi kara mana lasoo geli karo Waayo.
dhul ahaan marka marka laga laga hadlaya dhegaysto baa qadka ku qofkii jira hadda naftiisa kasoo biimeeyo Mhm.
ee soo tahriiba aada dhibaata culus buu la kulmayaa maxaa yeelay halkana ma jira halkana ma jira waxaa laga jira si- sida ugu soo socdo ayuu magafe afka u galaya ubuucda magafayaasha ayuu afka u galaya kadibna waayahay wuxuu ku dambeynaya godadkaas in lagu rido ama badda uu ku dhinto buu ku dambeynaya waayahay Eh, dhegaystaha ugu dambeeya ee qadka ku jira Eh, magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna su-aashaada u gudub bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan faarax shide iga magaalada hargeysa aad baan idin salaamay jacfar kukaay iyo iyo khabiirkaba waxaan waxaan qabaa hal su-aala oo aan weydiinayo khabiirka Eh, si- maxaad idinku dadka qaxootiga aad ka caawin kartaan ee ama ama soo celin ahaato ama gargaar kala ahaato maxaad ka caawin kartaan dadka idinku adeerkaa ku sabaalaysan asalaamu calaykum Ah, eh, dabcan eh, su-aaluhu waxay u badan yihiin maxaad ka caawin kartaan dadka in badanna safiirku uu ka soo jawaabay oo waxaan filayaa in eh, eh, laba jeerba su-aasha eh, su-aal u eg eh, hore loo weydiiyey Eh, dib u soo celinta iyo waraaqaha aad u samaynaysaan dadka oo aad ka caawinaysaan sidii waddankooda ay dib ugu laaban lahaayeen iyo inaad eh, xogta soomaalida raadisaan maxaan ahayn oo aad dadka u sheegi kartaa oo aad ka caawin kartaan eh, tahriibayaasha ku sugan waddanka libiya waxaan ka caawinaa waxaan ka caawinaa masalan hay-adda dib u celinta samaysa ee i m ta loo yaqaano oo kale ee hawshaan ma qabato ilaa aan annaga u gudbino sidaas oo kale hay-adda u n h r ta ee qaxootiga ilaa annaga aan gudbino iyada interview lama yeelato marka hay-adaas annaga ayaa ku xeernaa maxaan ku yidhahdaa wixii looga baahan yahay dowladda libiya haddii mathalan geeri timaado ama dhib kale shir kala yimaado oo dhan anaga safaaradahan aan gudbina cid qaabilaysaa ma jiro maxaa dadkan waxaa loo yaqaana muhaajiriin geyr sharciyiin baa loo yaqaana muhaajiriin geyr sharciyiin ayaa loo yaqaanaa macnaha dad muhaajiriin ah oo sharci daro dalka ku jooga marka ilaa anaga warqada aan u qorno oo aan idhahno qofkaasi waa saas waa maxaan ku yidhahda waa qofka xooti ah waa soomaali waa qof dhibaataysan gacanta noocaasa ha la siiyo ilaa aan idhaahno cid la hadlaysaa ma jiro xataa qofkii u baahday inuu guri kiraysto ilaa aan annaga manduub u samayno ama annaga la xerin way adagta in xataa qof guri laga kireeyo ma garat waaya su-aasha ugu dambeysay aan anigu ku weydiinayo dadka hadda ku sugan gudaha magaalada tribuli ee caasimadda ah xaalkoodu waa sidee iyagu noloshoodu waa sidee maxayse u qaybsan yihiin kuwa xabsiyo ku jira baa aanu maqlaynaa inay jiraan laba nooc bay u qaybsan yihiin ama saddex nooc a yidhahda tribuli gudaheeda kuwa waxaa jiro maxaan ku yidhahdaa meelaha xeryaha ku jira oo sugaaya ama in dib loo celiyo si qoray ama qaarkood yidhahda maxaan ku yidhahdaa u n kaana qaadi doono oo dibadaha na loo sii qaadi doona oo saas qalbiga ku qalbigooda u sheegayna way jiraan oo oo xabsi xer xeryaha ku jiro qaar waxaa jira magaalooyin iska jooga oo iska xamaasha meelaha ka xamaasha oo guryo kiraystay way jiraan iyo kuwa ayaga ku dulnoolna way jiraan kuwa waxaa jira dhinacna aan u bixin kuwaas aanan kuwaan ahayn oo warwareeg weli ku jiro oo aan saldhiganinna way jiraan fariinta marka ugu dambayntii aad u dirayso ee soomaalida guud ahaan ku dhegaysanaysa maxay tahay waxaan fariin oo diraya soomaalidana gaarsiinaya cod dheerna weliba aan le kuna celcelinaya ha laga joogo ha laga waantoobo maxaan ku yidhahdaa tahriibka ha laga joogo oo libiya in lasoo aado loo soo tahriibo oo xaggaan usii gudbaya bad baan maraya talyaani baan qabanaya albaabkaasu waa xiran yahay qofka ku riyoodo ama ama ku dhaqaaqan waxay noqonaysaa qof baabuur soo cararaya isku dhigay oo kale ayuu ayuu noqonaya oo aan aan laga rajaynaynba inuu ku badbaadin ilaahay si kale yidhahda mooyaane marka waxaan leenahay ha laga jooga tahriibku waa tahluko waa tahluko waa naftaada oo aad dishay buu lamid yahay ha laga jooga ayaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal adinkuna waad mahadsan tihiin kuwa ka qayb galay ee telefoonnada nagula soo xiriirayna waan u mahad celinayaa barnaamijkeenna iyo wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkanna intaa ayaan ku joojinaya waxaa barnaamijka igala qayb gelayay safiirka soomaaliya u fadhiya waddanka libiya muxyidiin maxamed kaalmooy oo ka hadlayey xaaladda tahriibayaasha iyo muhaajiriinta soomaalida ah ee ku sugan waddankaasi libiya dhammaantiin waa idin salaameen waxaan idin rajaynayna guul insha allah soomaaliya ha noolaad tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelya
intaasaynu ku dhaafno barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aad ayuu mahadsan yahay jacfar kuukaay markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qeyb lixaad oo ku saabsan maansadii cali xuseen ee xilliyadii gobonnimo doonka dhegaystayaal sanad walba lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo waxay xusuustayna ku soo celiyaan lixdankii maalmihii waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya intay gumaysigii haysan jiray ka xoroobeen ay isla markiiba ku midoobeen jamhuuriyadda soomaaliya maalmo farxadeed ayay ummadda u ahaayeen gaar ahaanna si weyn oo garwaaqsi leh waxaa u soo dhoweeyey bulshada inteedii u soo joogtay kana dagaalantay gacantii birta ahayd ee shisheeyaha qaar halgamayaashii ka mid ahaa ayaa habeenadii calansaarka rayrayn iyo filanwaa inta la miyir beelay sarajoogga ka duulay markii calamadii ingiriiska iyo talyaaniga la dejiyey ee buluugley ay halkoodii ka babatay dabaaldeg toddobaad iyo ka badanba aan kala go'in ayaa madax bannaanidii la helay iyo calankaba lagu soo dhoweeyey waxaa lagu koolkooliyey suugaan qurux badan oo gabayo geeraaro iyo heesaba lahayd madaxdaygana aan weligeed duugoobi doonin sida ila tahayna wixii maanse munaasabadaas lagu soo dhoweeyey waxaa ugu caansan geeraarkii allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan oo timacadda loo yiqiinay uu tirin jiray geeraarka ay soomaalidu ugu badiso ee dhextaalkiisu ahaa kaana siib kana saar waa geeraarka ilaa maanta xusuusta ummadda ka bixila ee sida gaarka ah uu gabyaagu calanka ugu tilmaamay uguna ammaanay geeraarkii uu ku bilaabay tuducyadii ahaa ka siddeetan sabaaney calankaanu sugaynaya sahankiisa ahaynow seyr maweyda hilaacdayow sagal maanta darooray oo siigadii naga mayrayow saq dhexaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii u ekaaye xidigaha mid la siiyayow saaxirkii kala guureye sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegno e kaa nasiib ka nasaar salaankii istiqlaalkow sadaduw kay ku xirnaydow sayruukhii afrikaadow saaxirkii kala guureye sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegno e kaa nasiib ka nasaar allaha u naxariistay cabays ciise oo hal abuurkiisu uu saarka u badnaa wuxuu isna ahaa nin calanka iyo gobonnimada aad ugu dhaata in la ilaashadana ummadda in badan ku guubaabiye saar ku magacaaban raaraha kuma jirto oo kowda luulya uu ku soo dhoweeyey ayaa waxaa ka mid ahaa dharaaraha kuma jirto waa maantaan dhalannay oo xilkii uu naga dhaco dhogortii ina marto buluuglay dhaadato hawada ay dheeshayoo lafaha dhuuxooda iyo dhiiggii noo nabadgalow ha yeeshee maalmahaas la wada dabbaaldegaayo ee sacabka iyo jaanta la isla helaayo maalmahaas luuqda maansada farxadeed dhagaha loo raaricinayo maalmahaas waxaan ka qayb gelin cali xuseen oo in badan sidaad iga maqasheen ahaa gabyaal lafdhabar u ahaa xisbigii gobonnimada soo hooyey kana mid ahaa howlwadeennadii horseedka loo yiqiin kuwii ugu cadcaddaa ee howlaha adadag ee halista ah madax madaxa isugu tuuri jiray muxuu haddaba cali qoonsaday waxaa loo dabaaldegayaa waaba midhihii halgankiisee maxaa dadweynaha ka reebay sow ma ahayn maanta oo kale inuu tiriyo gabay guuleed barxadda baarlamaanka uu ummaddiisa faraxsan ku maaweeliyo isaga oo luuqdiisii daryaanka lahayd ku maqashiinaya sidaas way ahayd mase u yeelin oo muxuu u yeeli waaye afartii sano ee lasoo dhaafay ayuu quustay wuxuu la abankaagsanaa madaxdii xisbiga ee xukuumaddii daakhiliga hoggaaminaysay sidii ay wax u maamulayeen sidii ay ugula leexdeen waddadii toosnayd iyo taladii wacnayd siday isu sheegeen waxaa u muuqday qabyaaladii dabin cabursanayd oo lagu xaragoonayo qaraabakiil iyo hantidii la wada lahaa oo jeebabka lagu subanayo dangaara mooye tii guud oo la hareer maraayo iyo naasnuujin toltol ku salaysan oo aysan madaxdu ka sarreeganayn markaas baa waxaa ka dhaadhacday dadka sidaas u dhaqmayaa in aanay calan iyo dowladnimo toona xagsan doonin dabadeed laba saddex toddobaad haddii maalintaas laga joogo ayuu tiriye geeraar uu calanka kula hadlaayo geeraar uu ugu sheegayo sababta uu la aamusay ee dabaaldegga uu uga qaybgeli waayey marka hore isaga oo u ducaynaya ayuu ku bilaabay calankaa shanta gees lehow ilaahay guul ha ku siiyo oo cadowgaagu ha guuro oo gurigaa lagu saaray weligaa ku gabow maraakiibta gudaysiyo dayuuraadka kan guuxiyo geeshashkuu xarbiyaayiyo gaar naftaada ilaashiyo aamikaa ragga muuxan oo goobtii laysku dilaayo golfafaa ka samaysa guuntland kuu baryayaaye geesahaaga ka buux ducadaas kadib ayuu qaybaha dambe ee geeraarka calanka ugu dayrinayaa wuxuu u sheegayaa siduu u garab la-yahay iyo soomaalida haatan u dabaaldegaysaa siday u gabi doonto wuxuu yidhi intaasi wayga gargaaree waxa aan gocanayee gebigaaga ku fiican haddaan laguu galahaynin anigu kuu gabyi maayo oo guubaabayga dhammaatayoo soomaali baan ged aqaanoo geesi kuu diriraayiyo gacal baanad lahayn gafuurtaagga qabiilkiiyo iyadoo isgubaysiyo geelay qaadaha joogtee inay kuu garba yeesho oo giijiyaan xarigaaga marna taa garan mayso sacabkaa la garaaciyo feestadaa gudaheennu iyo farxaddaa lagu guulay gamba kuuguma taallo oo garaadkaa ka halaabay oo labadooda gacmood bay midba geed ku xidheenoo waa isgaadahayaane gebgabtooda ha eegin fatuuraadka guduudan qaar go-a ka caddaadiyo kuwa aad goray moodiyo qaar gadaasha u dhuuban yay ku gaardiyayaane gobeeyey ila eega oo aya kuu gurmanaya doqon looma gargaaro oo wax dhanbaan gogashayda ciilkoodii gami waaye gurboodka haatan kacaaya iyo nasriga guulo ka sug indeergaradsanaya ma istiri dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
intaas aan ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja markana dhinacii ciyaaraha ciyaar ayaa soo gabagabowday oo u dhexaysay xulalka holland iyo maraykanka waa koobkii adduunka iyo gabdhaha waxaana ku guulaysteen xulka maraykanka nuur bukhaari ayaa hadda istuudiyaha igu soo galay ciyaartana daawanayay haye nuur cabduqaadir samakaab waa mahadsan tahay xulka qaranka maraykanka ee gabdhaha ayaa ku guulaystay koobka adduunka ee dumarka markoodii afraad iyo weliba markoodii labaad oo xiriir ah taariikhda waxaana ay ka qaadeen xulka qaranka ee gabdhaha holland ciyaartaas oo kusoo dhammaatay hadda daqiiqadan hadda aan ku hadlayno laba gool iyo eber cabduqaadirow goolasha waxaa u kala dhaliyey ciyaartooyda maraykanka qeybtii labaad ee ciyaarta megan rabino oo goolkulaad dhalisay ama rigoore iyo gabadha la yidhaahdo rose lavel oo daqiiqadii sagaal iyo lixdanaad kubad qurux badan daba marisay golahayaha holland marka ciyaartii sidaa ayuu kusoo gabagabowday holland oo ah gabdhaha xulka qaranka holland oo ah horyaalka yurub oo iyagu ku guulaystay koobka qaramada yurub ee dumarka ayaa ku fashilmay inay koobkii adduunka qaadaan waxaana haddii ay qaadi lahaayeen ay noqon lahayd markoodii ugu horreysay taariikhda laakiin maraykanka ayaa taariikh sameeyey oo afar jeer qaaday iyo laba jeer oo isku xigta kan koobkankii ka horreeyey iyo koobkan adduunka ee haatan kusoo dhammaaday dalkaasi faransiiska dhinaca gooldhalinta waxaa hadda min lix gool wada leh ciyaarahan tartanka koobka adduunka megan rabino iyo gabadha kale ee weerarka uga ciyaarta maraykanka morgan ama alex morgan marka dabcan waxaan u badnaa doontaa in morgan ay qaadi doonto maadaama rabino ay ugu jirto saddex gool kulaad ama saddex rigoore marka dabcan dabaaldega ayaa hadda bilowday wadanka maraykanka aan joogno waxaad hadda daawanaysaa in fagaarayaasha waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee maraykanka in boqolaal kun ama kubnaan kun ay isugu yimaadeen oo ay daawanayaan ciyaarta oo ay damaashaadkan hadda u bilowday nuurow haddii aan kuugu daro ciyaarta waa daawanaynay waxaa la leeyahay ciyaarta dhan waxaa dhinaca kale u rogay goolkulaadkii uu dhigay garsooraha taasi oo u sahashay gabdhaha maraykanka in ay ciyaarta si aada usii maamulaan ciyaartooyda xulka holland difaac ayay marka hore ku jireen ay isku dayeen inay eber eber kusoo dhammaato ciyaarta laakiin marka goolka laga dhaliyay ay soo baxeen taasoo kaliftay in gool labaad laga dhaliyo maraykanka wuxuu muujiyey awoodda uu leeyahay koobka adduunka gabdhaha arrintan sheeko kale oo xiise badan ayaa ah oo ah gabdhaha inay dalbanayaan xuquuqda ragga ee koobka adduunka ciyaaro kale taas maxaa laga leeyahay taas waxaa laga leeyahay isku mushaar ma ahan ciyaartooyda ragga maraykanka iyo kuwa gabdhaha laakiin marka waxaa badan kuwa ragga laakiin waxaa guulo badan gabdhaha oo afar jeer ayay qaadeen hadda waxay dalbanayaan marka mid lamid ah tan ragga ama in looga badiyo ama in looga badiyo waana wax hadda suurtagal ah xitaa maxkamadaha maraykanka ayaana lasla aadi doonaa marka aad baa u mahadsan tahay nuur bukhaari ayuu ahaa oo wararkii ciyaaraha noo soo jeedinayay
waa heestaasi heesta ugu dambaysa idaacadayada fiidnimo waa ruuney iyo fannaanka cumar jabuuti intaynu dib u kulmi doonno oo anigoo maxamed cabdi cabdiqaadir maxamed samakaab nuuro mardamba nagu soo biiraya bashiiroo dhinaca susaarista noo joogay dhammaantii waxaan leenahay sidaas iyo fiid wanaagsan
rajana waan kula qabaaye sidaad ii rabtaaba anigu ku raadiyaaye adduunyadu huwaariye hawada raaxaysane muusiga reemaaye iyo heesa haraabka ah